bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal amiin faylam weelalba isin rogdanga hakadhowaada barnaamijka kulanku warsan oo amiin walba isin ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinamahaas niyaw taariikhdiya keedinta kowda bilo sagaalaad lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shal gadiisan barnaamijka kulanku warsan oo lamada dhegeystayaal adilaar walibaa ku mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada weejada ee gobolka bokool iyo waliba iyo ku hadalena isbeddel iyo fadaayan inay ku suubyaan guddoomiyaha degmada weejada ee gobolka bokool waliban iyo sheegana inay degmada weejid iyo teeganta caqabad dhinaga iyo bulshada haddaba qaabsi ee maamulka degmada weejida gobolka bokool uusan la dhaqmaya bulshada ku noola degmadaasiya barnaamijka siinkaa ee dhugunsyala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadu haddii la waliba ku mid ahaa gudoomiyaha deegaanka koonguduud buurey hasan quuya waysaaq iyo weliba usu ku hadalay xaaladda deegaanka koonguduud buurey walibana usu sheegay gudoomiyaha ini deegaanka koonguduud buurey hadda ku jirta abaariyo biyara walibana usa baaqan diraya dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo xildhibaanada ku jeeda deegaanka koonguduud buurey inaysa degdegee dadka ku noola deegaankaasiya lahadiirsi gargaara heer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa weliba usu sheegay inay dowladda soomaaliya marnaan oggolaado doona inay kenya iyo qaadata dhul soomaaliya dhata walibana usu sheegay inay dowladda kenya iyo daadaasi koowaad ee kuwadda dowladda soomaaliya haddaba antay ku dambooyi doonta xaaladda soomaaliya iyo kenya oo muddaha jiitimaasi dhugusyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadu haddii lahay waliba ku mid ah brofesor yaxya caamir oo ku mid ah brofesorada dalka iyo weliba usuu ku hadalaya xarigelin jeysri wasiirka amniga ee maamulka jubbaland iyo xaaladda deegaanada maamulka galmudug walibana usu sheegay inay ku dambooyeen xarigga wasiirka amniga ee jubbaland siyaasiyiin rogaan magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland barnaamijka sinkaana dhugunsaala taliku hogeenka ciidanka booliiska jubbaland zakiya xuseen iyo waliba yana sheegday inay wasiirka amniga jubbaland langhaysada dembiyuus horeyn gale walibana iyo sheegday inay booliiska dowladda federaalka soomaaliya iyo baaritaan iyo kuwidaan wasiirka barnaamijka sinkayna dhugunsyala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadu haddii ilahay wariba ku mid aha ergooyinka magaalada cadaado iyo waliba iyona geedka deerana magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug walibana iyo ku qayb galahayana shirkada dingiliisyowka ee deegaanada maamulka galmudug kaasi oo ku furmay magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmuduga haddaba may ku dambooya ergada magaalada cadaado oo horey iyo sii dinaayana inay ku qayb qaadana shirka maamulka galmudug mayna sababi inayo geega deera magaalada dhuusmareeb mise waliba jira isfahanka eedinga dhinigiyo siyaasadda maamulka galmudug barnaamijkaas inkaadi dhugunsyala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii la arinti ku guda jirna waliba ku mid ah gudoomiyaha gobolka banaadir waanay duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar finish yaa waliba usa shaqadii kooreytiisu qowda iyo degmada shibis usoona meelasay shiidiko kusuubi meelasayna usa kula hadalay bulshada ku noola degmada shibis ee gobolka banaadir walibana usa sheegay cumar finish inay maamulka gobolka banaadir iyo diiradda saaro doonaan dhismooyinka gobolka banaadir iyo sida lanfuri lahay waddooyinka qaar ee gobolka banaadir qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan oo nimadan siinkaa dhugunsiyaala barnaamijka oo kule baasaaray waan siinadara siin doonee anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madax ku-deerta waliba imaamado doone saaxiibkayga saaxiibkayga maxamuud cali cabdullaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhuguysyalla markale waliba hawada sinkalaha miin faylan idaacadda warsan oo cabdirashiid rashka booye barnaamijka hasaari waan siinadare sii doonaa dhuguysyalla ku bilaaway qodobkan koraya sidaysanla dareertan degmada weejid ee gobolka bokool waliba ayay kumidataa degmooyinka go'doosan ee gobolkaasi bokool walibana maalmo ilahadhaafiba haska sii taraayay ee cabasho ka eedanga gudoomiyaha degmada weejid oo bulshada kunoola degmada weejid iyo sheegen inaysa kuwada degmadaasay musuq maasuq ee eeda oo ka eedanga arrimaha gargaarka odayaasha dhaqanka ee degmada weejid iyo waliba iyo dhowr jeer iyo kulan iyo kusuubyan degmada weejid iyo ku hadalena sidii lambadeli lahay gudoomiyaha degmada weejid walibana iyo sheegana inay kula hadalena maamulka koonfur galbeed soomaaliya arrintaasi haddaba bashiir maxamed xasan waliba usu kumidaya odayaasha dhaqanka ee kunoole degmada weejid qato teleefonka iyo walkuweydii arrimogasay bashir maasinolyare waliba kumid ahaa odayaalka isbedel doonka oo kumida degmada degmada ciidan ciidan dabo waayahay bal maadaama een, degmada weejid ee gobolka bokoolada ku noola ee xaalada guud ee degmada weejid haddaad idin kor marta alxamdulilah magaalada horta isku faylate kole insha allah walaabta dhibaato kale ku tiimidar Mhm.
kole insha allah walaanu kucabadaano miskasta ona idaacado mise intarneedo ka kashadan Mhm.
weliba ku midhahay maamulka oo degmada weejid oo muddo lix sano maamulooyan walba hata micnaha una taawado kornooya maamulka untin horumareed magaalada jeesugna naahin daraadii aleenka markasta dadka aan la xarigan idaacado iyo nata intarneedo iyo Mhm.
lahaadian saas leeyahay waayahay marka ee, maadaama maamulka muduusa roogaye isagna odayaalkii degmada ku noolaysatenga marka ee, caqabadooyinkan kuwiisan dareemay tahay may kumid ah caqabada way waa sida oo macnaa dhinaga maamul ahaanta iyo magaalada maamulayn yaan hayna kii oona kaqanacsanaa mase oona eh, oona xaqnahayni iyo oona ngargoonisa daraadiya iyo ku cabadaan maya maya maya intusin iyo hata xukumaayan kule horta degmada maamul oo hata hata kor kuli ama kii shariif kaaday ama sekan hata baajisad garan haaday Mm.
intii lamasokoy oo oday dhaqmaadida mase odayaalka digada mafeey maayo maxaa tirka digni intii lamasokoy oo la dooraday gadooniyada ma dooradaan masmaamisha dooradaan leedahay muqdina dhibaatada ninkuinama horta niyo maashiligi ama leyka jarno dad oo baakireen xukumooyen oo weliba qof nafkaan ka dooranay mase doorasho ku dhiiday oo xar ikholaya ku dhiiday una kanacsana marba muqdin magaalada horta dhibaatana haysa taasu waayahay marka een, ganacsatada qaar ee degmadaasi iyo bulshada weliba ay sheegeen eh, inay caqabado badan iyo kula kulmaayaan gudoomiyaha degmadaasi marka odayaalka de- degmada tinga ma in la kulmo ay tan gudoomiyaha arrintaasi si lagu qabado Ah, in badan yaa lain sheegay gudoomiyaha degmada wejid in badan aa lain sheegay kulley lawata unataraje kulana kulan dambe misulmaas una lema ma jiraan haatameelbajigoyn dowladda oo koonfur galbeed oo ayaan hortanka ayeen kulle insha allah iyo oo doorasho xog ay xalaale ku dhiiday iyo un leku tuugoyn leebada ku sugeyn maayn oo kale unata diyaaringana kama jiraan waayahay marka hadda waliba latin odayaashan iyo eh, bulshada ku dhawaa degmada weejid ah, waliba guud ahaan diyaaraya tan miya in la bedelo maamulka degmada weejid eedi eedi eedi eed codgaalan iyo coddeer meesha sheegana lankaste oo qusayta degmada weejid ama dowladda haatay ama koonfur galbeed haatay ama shaksiyad ha ku jeeda degmooyinka weejid ha ku jeeda ama siyaasi haaday ama shaksi oo ganacsaaday shaksi kasta meedaan ka baaqanay ini oo micnaha degmada weejid maamusha walla ku qobda iyo aan ka baaqana waayahay ee, degmada weejid xildhibaano yaa jiraan oo matalaayan oo rogan ah, koonfur galbeed soomaaliya waana ku mid ah baarlamaanka koonfur galbeed marka intiisan deg degna aan gudbiidana arrinta ku dareerta degmada weejid ee gobolka bokool eedi eed eedi eed insheelni insheelni boqolkiiba boqol insheelni meekasi koonfur galbeed xildhibaanadii naga dheen dowladda dhexe xildhibaanadii naga dheen cid kasta intaa ku jeeda oo beenle kumide oo kumide siyaasiyada degmada wareejinta ku jiraan oo iyo macal hataa gobolka boqol eh, gobolka boqol gobolmatooraha gobolka eh, tol maxarini umansheegna mistoon macdana ma jiraan waayahay marka een, marba haddii eh, caqabadooyinkaasi haysata eh, degmada weejida eh, isagana odayaalkii dhaqanka ee tan eh, dhowr jeer horay codsigan gudbiisaten qaab see fadaasa inay dooratan gudoomiyaha mayba fadaan una alla firiyo oo micnaha oo ka oo ka badbaadi ku hor shicibka ingee ka dhibaataysano adimi maamulka iyo dhibanka jarsi alla fidiisu markaasi ka badbaadi kor Mm.
doorasho oo way fadaan ini ku dhiida wadanka xa- xabde oo fayl ini ku dhiida ee ina ku raaliye dalkii dibadda nasakooyo oo xaqee ina ku dhiido eedan jeelna waayahay maadaama aysan odayaalkii dhaqankii iyo ganacsatada ku nool degmada weejida gobolka bokool dhowr jeer isan sharweel dhateen waana cabasho ku gudbiideen gudoomiyaha degmada weejida Een, jirana eh, jawaabo isan siin si gudoomiyaha oo keedin arrimahaasi maya maya maya ee weliba waa gudoomiyaha degmada codgaan oo deer waan ka baaqni ini oo micnaha oo ee, walaan oo degmada weejid ini maamulka wala ku bedel tuna diyaarmine inuse micnaha use xukunka ku dil diyaarmine ini oo ee, kolley oo kala diyan maayana lango atarka hada diyaaringa inuse dowladnimada galo xeelkiisma dooreeba degmada ngalahayti walaahi maayo maxaa jira iyada mirsola ka degini xeelkin kasindaga ini dadeero diyaarmine meel sugo haysid alla sigay macnaha oo nidaamkii dowladnimadii oo laka koola jara inuu maxal la diyaarinayn waayahay maadaama aysan fadaasan in la bedelo gudoomiyaha degmada weejid ee gobolka bokool oo muduusa maamula ay degmada weejida Een, marka een, wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya la xiriirtana ayana arrintaasi sii walan qabato
wasaaradda arrimaha gudaha shetoose oo laasha melnaxarin laakiin noon marni gobolka boqolan marniga marlaalani caqabadaha inagoon tawalaan warqaboyankan wal madgudi mano gobolka je ku daran wal jawaabaha fiilahaata ku haynana male cid alle cidi oo de midaweji kusayta ama dawlada dhexaata ama gofar galbeedaata ama gobolka nagatay ama siyaasiyiinta oo degmada kujeeda nagatahay ama cid kasta oo warkaiusoy oo weejid degmada weejid ku dan karo inay alwalaakayaasheen iyo kudakobada degmooyinkii maamul cusub yoonatay nidaam dardargelin horumarin ee lasiilika diirifadi inay kala inay kala dadaan waan nigrabo wada fadaan insha allah
international professional college macadka caalamiga ee xirfado adduunyadan wal ogaadya in badan walka hayto ilmisheelanlewa adduunyo maamuladayo ankaha walbarashooda i b c haddadeera ilmahu walku barada waana angogateng macadka caalamiga ee xirfado i b c isku dhamme eh kollejulambogi iilbiyow eh wallah ka baradi i b c ilbarooda suug ilmo lung aroorow i b c international professional college barashooda caafimaadka combyutar iyo isqab maadooyinka scientific subjectska walkii baray umogatoy macadka caalamiga ee xirfado i b c aas-aas haddee ma'e in badan aha jari arday inkooba maane hore hanku qalinjibiidi oo halkunba hafiisa iyo harumo caafimaadka haydoo kuwada shaqeeyo haayaan
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo nolodareerta barnaamijka kulunka warsan oo cabdirashiid rashka booyaa saaray waana sinidareysa dhegeystayaalla gudoomiyaha deegaanka koofguduud buurey iyo weliba huseena ku hadalaya xaaladda deegaanka koofguduud buurey welibana uuse sheegay gudoomiyaha inay deegaanka hadda ku jarta abaariyo saso kale biyare welibana uuse baaqan diraya dowladda koonfur galbe ee soomaaliya iyo xildhibaanada ku jeeda deegaanka koofguduud buurey welibana uuse sheegay inay maamulka deegaanka koofguduud buurey iyo diyaarangayin inay la shaqeeyaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya haddaba gudoomiyaha deegaanka koofguduud buurey xasan isaaq buuyow mar anaqato taleefonka walkuweydi arrimogasay iyo weliba usiingu jawaabay alxamdulilah horta yadeedaan faydana deegaanka nabadgelyada yadeedaan faydata dhimin abaaramaabada sanka horta yadeedaan yaraadi weli hadawal gargaar eedaa gargaarka macnadeerna ma yaraana mado eedaa bulshada daneeyo deegaanada daneeyo ma yaraana dhibaatada taana deegaanka namanka militi dadada naaka baraka ay deegaanka baraka oo ka nadaafan cadeer sidii dhanka beerna mado nadaafadasadii oo shalayna wal baraka ay deegan waabana baraka bardun taadki ha yaraada beerihii bulshada yaraada tariiri ha daraada noloda may faana mado heedaa bulshada daneeyo deegaanka daneeyo maamulada koonfur galbeedna daneeyo may sabaan heedaa bulshada fidhiisnaan la kareeba walaagi oo heedaa gargaarkana dhankasaragaliyo ilaahayna qalafa dadki
waayahay marka godoomi walibana tamiya deegaanka koofguduud buurey hadda waliba ku jarta abaara
sirkayda warar oo diin galne la hele wili meelo oo roobub bunkubugne beeraja baabuun kadhalne la hele meeraan madumatiraan koofur galbeed federaalka meeraan hanti bulshada daneeyo bowalbobada daneeyo hanti la diir bulshadii oo baraka sanoor dhamada kujirti barakaadi barakaan lama haday usoo guda madun dhibaato badan oo nolosha iyo ariiriya galaasta meeraan madun idaa bulshada daneeyo federaalka marka hortiraan hanti idaasay laana deer gargaar walaaga ilaahay mtana gala oo weliba ka saaran warihii darjow asa eeran lahaalahaforayo saayidkii saalihi annaga dhahay waayahay godoomiye maadaama aad sheegtay inay deegaanka abaariya ku jiraan barakaya eedan ka nagday marka jarana dad deegaanka wafgudud buuray roogay oo kubugtaalay meelo kalanbay
walaagi jara ila walkalana maylana maamulkeenunen xoolahayna degmadana waraaga faranajeyn farnadulana waraagan jeyni gobolkan waraagajeyna weli hadda wal oo codka un aanu deelina madle sida wala rajahayna silayankueraan maduntan koonfur galbeed oo inaa koonfur galbeed mahasan naaraan maduntinaameen amar bulshadaasi dhibaatada garte dulada baydo gudaajeedaynanti hareereelankeekaana banaanka dhadhaafiyeena bulshadana waayahay marka maadaama abaarahaas ay jiraan deegaanka ma jiraan miya hayada samafale oo hadda hadeeri deegaanka oo gargaar weda wal ootan sanadii daro kala roog wal heedo gargaar oo gurigal maalin waayahay marka maadaama aad sheegtay in biyo yarna ku jara deegaanka dhinag iyo beero iyo waraabkii ku dhan ba xaaladiis
horta meelna dadkan haddii aarunka dhigo warojana buusadana bulshada nan bonorondeena saayid nagadaasa mhm afkaba in baahi horta nololaka wadiin waay meeldiida kuhay daadnantilan kala mhm meeldiida kerinta daadkana ku yari madan waa dareemahay mhm magalaan madaxweynaha bulshada dareenko dowlada federaal tan koonfurta mhm ciidanka nabadgelyada ballankaama korna mhm maytalaan madan bulshadaas warbabad yantilageena xagga tirankala waayahay maadaamaada taa guddoomiyaha deegaanka fudud buuray oo mudanaada maamul ayta deegaanka oo majiraan ilaa iyo hadda hayda sama falay hadeere marka may caqabada horteegan deegaanka
wili nooshiinaha wili wasiirka arrimaha gudaha waraaga maganjey degmadana maganjey gobolkana maganjey wili walaasa gargaarle mhm ilow maamulkaana kaganaasabna bulshada goob wal haldeerneenba walyoona galamtioondeena bulshada yoona walmahadeensii koran door walay galamtio deena may koobsadaana badunti bulshadaasi walnangbobada sidhiisimaa dadkaan barankaana kadeera sidhiijasbina kareer waayahay marka jirana dad deegano kala qohay oo deeg- deegaanka koof gudud buuray hadeere oo inagii oo markilan fiiri deegaanada kale abaarto ku dhiyan
abaarta horta isna saamay tantana meelleeraw madle meelheela aaran dheen bodleeraw madle bulshada dhan ba deegaanada reeraha dhan abaar dhahayan mhm may kale madumaraan mas-uuliyada oo deegaanada kale doo sida awgii loo kala dheo
mhm langusuudi oo biiree biireenkoo kale langusuudi inta alnaanina deer yaana biireenkana faa'iido badan aan sheegnay mhm biraaga badan aan dambisa inti qadarkiila awdiiwda Mhm.
taasna ay koobsadaan maamulada masalan oo kale dhiyana bulshadaasi uninantiima masalan Mhm.
yaana walaa deegaanada nasi awugdanasi uninantiima helna Mhm.
yaa koobsadaan gobolkii inuu sii tarbiixdada madaxweynaha federaalkan koonfur galbeedba waayahay maadaama arrintaasa jirta guddoomiye bal inagii oo amniga deegaanka koof gudud buuray ku waranba
amniga boqolkiiba boqolo walaatee dhibaatee sanadooyinka waagii weerarka nimanta oo nabadgeedka anigaalay weerarka dhaqameedeeda boqolkiiba boqol ayaan ka nabadgelin aniyada faynaysan amnigaan iyadiyada aan sugahayn waayahay marka dhinigaasi oo goobaga caafimaadka walbarashada eh, walibana daranayni weli oo caqabadiya ku teegayaan marka na- wadada xiriiryaasa deegaanka koof gudud buuray iyo baydhabo may sare kora war ulaasiya ka saaran dhiniga iyo haydo samafalka really or horta ma daydawi gurguda to meel duur roode ma sanaan oo silaha beereew ee way ballan qaadan ee madon inta amnigu ballan qaadna dalaali weelaasna ma arxadiida ugu badana waxayna Mhm.
weerarna jiko mo gara ciyaaran ka dhina Mhm.
nabadgelyada horta boqolkiiba boqol weerana ama caafimaadkana may rajeena insha allah rabbi ilaahay dukal waqtigow Mhm, isbuucun gudaantisa may rajeena inta isbitaalka lugureega mhm.
damanoo yaa hindiisa la galnay bulshadana iyo deegaankan walan gobolnaa taas haddana tan walbarashadana yaana insha allah may ku rajeena tan koonfur gabe tan federaalna ka rajeena waayahay ugu dambeyntii guddoomiye may baaqeen jelias maadaama deegaankaas sheegdini abaaraha wajahan barakaa badan jara may eh, baaqeen dirilayta koonfur galbeed horta may daaqeen dareesa bulshada inta jaamaaskarkata nabadgelyadana ka shaqaysa meel nabadintaana walmarjeey koro nabadgelyada inta lakajadaala mhm tan koonfur galbe ama tan federaalka mayka oo daaqeen dareesa inta nabadgelya lakataragaliya bulshada lankataragalay ma maamul ahaadanbo gobol ahaadanbo madaxweyne reer madaxweyne ahaata mhm bulshada walkasta dee dawladda bashaga waa bulsho mhm dadkada xukumo la fadana bulshadu mhm haddii meeraan walaagi ana walaagi dhibaatan shabo bulshadaas dhibaatan shabo tii iska bulshada dhibaatadaas keenasa Mhm.
meelaha amniga inshaarda warbixinka diida Mhm.
amniga si walkugobada farmayda raysileed ee faara biyaasma qowlada lankashayeed madaxweyne reer madaxweyne walmagobada kor bulshada mhm jo walana xukumo dawladana bulshadu Mhm.
dawlad shanada meelmada korta bulshada walana madegna dawlada lamadanana bulshadu mhm daaraan ama dawlan kasta nabado ka shaqeeyo insha allah rabbil aalamiin kana wayna soo shaqeeyna bulshada waayahay dhegeystayaal kaase waray bahayay guddoomiyaha deegaanka koof gudud buuray oo si toos ah qata taleefanka idaacadda warsa hooseyn ku waramay idaa maasanta mudane guddoomiye salaam alaykum
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
doli ii miranin dhubatay jilaal dhobdhobshay ii gaanjadismale lankabaar mooge qarbag biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay oshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dibaysay injeedee danseeha ka gali imboqohooti dibadda hasku diiwaan geliyey wahoota dibadda anama hayska diiwaan gelinay alaab dhismadoonga ahaa dabaqi iskor dig sii sido faday adantana ma ii dalsadaas qalabka dhismeeda adaweydiyaasa dukaanka qalab qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashina handhoobtay qaybtiya koowadna xamara yeer
waayahay dhegonsyaala qayboga hore ee barnaamijka kulanku warsan ku guda jirnaa weliba hodisan kale hamiin faydhan dhanka farsamada saaxiibkayga maxamuud ee maamada ee khiyaarey sidee sana dareertan dhegonsyaala dowladda kenya iyo soomaaliya ayaa weliba dhehaya murankeedanga badiyo saasoo kala xuduudaha kenya iyo soomaaliya wadaagayanga maalamogi dhexdhaafi weliba dowladda kenya ayaa sheegdaya inay dacwadda dhulka iyo badaba horey aan gudbiday maxkamadda laakiinse ilaa iyo hadda waa lankuqabana arrintaasiya heer ilaaliyaha qaranka ee soomaaliya ayaa weliba huseena sheegay in dowladda soomaaliya marna ogolaado doona in kenya iyo qaadata dhul soomaali yeelata welibana use sheegay in dowladda kenya dadaansiyeed iyo fargelin siyaasadeed iyo kuwada dalka soomaaliya haddaba waa ko heer ilaaliyaha qaranka oo arrintaasi faahfaahiyo
qaraarkani waa qaraar ka culus qaraarkii hore waa qaraar tilmaamaya ula dhaqmo inta badan sida alqaacida iyo muxuu ahaa eeshe daacish iyo categorigaas oo kale meelaha categorigaas la geliyana waxa weeye ee, waa dhul loogu talagalay oo ay argixisadaasi gacanta ku hayso wixii ku jira iyo wixii la noolna ayaga loo wada aqoonsan yahay shabaab dhul badan oo deegaanka soomaaliya ka mid ahay ku jirtaa dhulkaas shacab badan oo soomaaliyeed baa ku nool oo nooc walba leh Eh, dad tabaryar baa ku nool ganacsataa ku nool arday baa ku nool eh, xoolahoodii iyo dhaqankoodii iyo magaaladoodii iyo baadiyahoodii iyo kullibaa bay bu- baa ku nool qaraarkaasi wuxuu saameynayaa dhammaan dhulkaas ballaaran ee soomaaliyeed inuu la go'doomiyo waxaan aqbali karna maaha shacabkeenna in la go'doomiyo oo oo lagu tiriyo dhammaantood loo aqoonsado inay yihiin argagixiso sidaa darteedna la go'doomiyo dhinac walba laga go'doomiyo waxaan aqbali karna maaha innagu waxaan diyaar u nahay shabaabna inaan la dagaalano oo gacan kula dagaalano gacanna shacabkayga ku dhex nool shabaab meelaha ay joogaanna aan ku caawino oo ay ugu noolaadaan mucaawinadaa la gaarsiiyaa tan dowladdaa la gaarsiiyaa fatahaado iyo dhibaato iyo abaaro iyo markay ku dhacaan baa la gaarsiiyaa ganacsi baa ka socda wuxuu saameynayaa isgaarsiintuu saameynayaa wuxuu saameynayaa qaraarkaasi wuxuu saameynayaa eh, gargaarka caalamiga maxaa yeelay looma gudbin karo gargaar meel ay eh, qaraarkaas uu kusoo baxay wuxuu saameynayaa xawaaladahuu saameynaya oo ah nolosha ugu meelaha ugu badan oo dadka deegaanadaas ku nool ama soomaalida eh, eh, ay dadkooda ku taageeraan ah wuxuu saameynayaa isgaarsiinta iyo eh, yacni eh, xiriirkoodu saameynayaa ay kula xiriiraan caalamka iyo meel walba wuxuu saameynayaa ganacsatada oo qof kasta oo muwaadin ahoo soomaaliyeed meel kasta uu joogo ayaa lagu shaabadayn karaa al-shabaab laguna qaadi karaa eh, in eh, resolutionkaas lagula dhaqmi karaa Eh, saameynayaa oo si aan wasaarkaasiyona waddankan masiibooyinaa ka dhacay joogta ah oo dabiici ah inta badan a- abaaraaf joogta aha kusoo noqnoqda fatahaado joogta aha kusoo biyo la-aan baa dhacda mararka qaar waxaasoo dhan waxay keenaysaa xataa inaan loo gargaari karin marka qaraarkani dhibaatada uu shabaab gaarsiinayo iyo dhibaatada uu shacabka iyaga soomaaliyeed iyo dadka iyaga soomaaliyeed uu gaarsiinayo ee aan shabaabka ahayn waxaa ka weyn midda uu shacabka iyaga gaarsiinayo sidaa darteed ayaanay dowladda soomaaliyeed marna u ogolaanaynin una aqbalaynin wax lagu dhibaataynayo shacabkeenna inaan ogolaano dadka ma fahmi karaan waan u garaabayaa qaarkood laakiin dad badan oo fahmi kara oo garashadaas leh ayaa ku doodaya ma shabaab baan taageeraynaa maxaa argagixisa maya- maya saas ma ah shabaab waxaan ka aqoonsanahay waa sheegnay laakiin marnaba ma yeeli karno in shacabkayga la dhibaateeyo dalka gudihiisa lagu dhibaateyn karaa dibaddiisana waa lagu dhibaateyn karaa mar haddaan ku yidhi dalka gudihiisana waa lagu dhibaateyn karaa dibaddana waa lagu dhibaateyn karaa waxaad garan kartaa marka dowladda kenya ujeeddada ay ka leedahay inay qaraarkaas dabada ka riixdo oo ay aada weliba u wado annagaa iska leh qaraarka noocaasa inaan brobos garayno markaan u aragno inay maslaxad noo tahay waayo meesha dhibaatada ugu cubcus ay ku dhacdo ama ay shabaabka ku dhibaateeyaan waa waddanka soomaaliya gudihiisa wuu jiraa dhibaato wadamada kale oo dariska iyo caalamkaba ka soo gaara laakiin marka loo fiiriyo dhibaatada annaga nagu hayaan dowlad ahaan iyo dad ahaan iyo shacab ahaan annagaa ugu marka annagaa ka og maslaxada dalkeena ehlumakka adraa bishacaabiha waa tii ahayd yacni annaga ayaa ka og maslaxada shacabkeena iyo sida aan kula dagaalamayno waad ogtahay al-shabaab dagaal xoog leh baa ku- ay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kula jiraan Eh, siyaabo badan baan rabnaa marka inaan ula dagaalano haddaan nahay eh, shacab fariintaydu waxaa weeye eh, shacabka soomaaliyeed horta kow inay ku kalsoonaadaan eh, dowladooda iyo xukuumadooda dadaalka ay ugu jirto inay ku guulaysato dacwadaan Eh, waxaan aaminsanahay inaan ku guulaysanayno galow ay dacwadaasi gacanta ku hayaan garsoorayaal laakiin dadaalkeeda anagu aan aaminsannahay waddada aan marnay iyo iyo iyo iyo iyo eh, culayska eh, keyskeydoo aan aan aan soo bandhignay inuu keys eh, yahay muxuu ahaa ii sheeg eh, la aamini karo oo oo culus uu yahay inay ku kalsoonaadaan eh, inay ku kalsoonaadaan tiimka matalaya oo waxaan horeyna u sheegay in ayna matalayaan garsoore eh, qareeno caalami ah oo runtii eh, dadka maanta laga tilmaamo caalamka eh, kuwa ugu sarreeya ah inayna matalayaan Eh, dowladda iyo dhinaca soomaaliya dadka ka socdaana ay yihiin ayagana dad kartideedina leh nadaafadeedina leh oo runtii eh, laysku raacsan yahay inay horta aaminaan oo kalsooni laga helo shacabka soomaaliyeed inay ku aaminaan isla markaasna ay taageeraan taageeradoodu dhinac kastaba ha noqoto inay taageeraan eh, dowladooda iyo iyo iyo qareenada iyo tiimka matalaya dacwadda una soo duceeyaan eh, dacaayaadka iyo waxyaabaha aan waxba ka jirin iyo abuurka iyo waxaa ay rabaan waxaanaan aqbalayna qofna inuusan kiiskan dhexdhexaad ka noqdo maqba ka noqon kartid haddaad soomaali dhalada tahay oo dhab ah tahay kiiskan dhexdhexaad kama noqon kartid mas-uuliyiin iyo dad iyo waxaas waxaad arkaysaa eh, eh, ka hadlaaya eh, in ay eh, dhexdhex- maarata arrimahaas ay dhexdhexaad ka yihiin waxaan waxaa waaye arrintaasi waxaad u muuqan kartaa qof khaa'inu waddana u muuqan karta waxaad u muuqan kartaa qof qarannimada soomaaliyeed ka soo horjeeda waxaad u muuqan kartaa qof ee dhul soomaaliyeed iyo xeero soomaaliyeed iyo bad soomaaliyeed iyo kheyraad soomaaliyeed inuu dal kale oo ajnabi gacanta u geliyo raba ayaad u noqon kartaa waxaan leeyahay qof soomaaliyeed oo arrintan dhexdhexaad ka noqon kara ma jiro saxaafadda yacni inay buunbuuniyaan hadallada kenya ay sheegayso isla ayna hoos u dhigaan eh, xaqiiqda dhabta ah oo oo- oo soomaaliyeed iyo arrintooda ayaga naftirkooda kama yeelayno oo waa kayska muwaadinka soomaaliyeed ama wariye ha ahaado ama mas-uul ha ahaado ama muwaadin caadi ha noqdo ama ha noqdo siyaasi qof dhexdhexaad ka noqon kara kiiskan ma jiro Eh, waxaan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo maalinkii ay dacwaddaasi bilaabatay oo dowladdii dowladan ka horreysay ay bilowday eh, ilaa iyo maanta in aanu haba yaraate eh wax khadkeedii ka leexa ka leexsan aanay dhicin aad baan ugu mahad celinayaa runtii eh, mas-uuliyiinta qaranka eh, ee xukuumaddii hore iyo middanba sida wanaagsan oo runtii waddaniyadda leh eh, ee ay kiiskaas ama dacwaddaas u wajaheen oo ah in ay eh, waddadeedii saxda ahayd ay marsiiyeen eh, qareeno caalami ah oo runtii aada iyo aada u sarreeya oo kuwa caalamka eh, dacwooyinka noocaana eh, ugu sarreeya ah oo oo qiimo badan runtii nagu eh, nu- nagu kacay oo aada iyo aada runtii qaali u ah eh, ayaa loo hayargareeyey ama loo qabtay Eh, dowladduna waxay kala gudboonaa ayaduna way geysatay ama documenti ha noqdaan ama caddeymihii ha noqdaan ama dhaqaalihii eh, qareennada ha noqdaan Eh, wax alla wixii diyaargarow ah oo looga baahnaa waan marnay Eh, wax isbedel laguma samaynin qareennadu waa qareennadii doodii horeba ka qayb gelayay oo dacwadda la bilaabay tiimka soomaaliyeed waa tiimkii hore oo hadday noqoto khubaro badaha ah iyo hadday noqoto khubaro eh, eh, muxuu ahaa ama looyaro eh, international lowga ama qawaaniinta caalamiga aada u yaqaana eh, ay noqotoba eh, dadkii dacwaddan bilaabay sidoodii ayay eh, ugu jiraan haddii ay noqon lahayd wasaaradihii iyo hay-adihii ku shaqo lahaa iyo hadday noqon lahayd timankii farsamo ee ku lug lahaaba Eh, waxaan rabaa inaan shacabka u caddeeyo inaan wax isbedela oo ku dhacay uusan jirin Eh, waxyaabaha meelaha laga sheeg sheegayo oo iska dacayadda ahna eh, waxbaa la bedelay iyo waxbaa laga eriyey iyo waxbaa la waayey iyo waxbaa laga noqday iyo inaan waxba ka jirin oo ay tahay ay arkaanba hadda natiijadeeda ay arki doonaan waqti dhow
وعليكم السلام وريا ina ayte ma ina ayte ما كتكين أي محترس وريا والله أدينا قال ما يصير إنه أبوك سنا هن قال إكرام هاو كيل قبي dastay آه أنا كان على بدوه kan aan wada jaamadan fade يا رانا مي والك برتي ما ay sidee wada ما شاء الله walaalo may ku warsideha Mm.
jib baa lagaada Mm.
jaamacad laylilay Mhm.
jiine baa lagala أمم jaamacad laylilay أمم an waa bijamawey أمم jaamacad oo may bay dhow jabi laagtee أنا جيت لكن تلمامي intanaan horta jaguug inskwalo jaahin inskwalo Aye.
jalni inskuday waa ina jahwareedoy Aye.
onaga wa jaamacadda balaasma jjf Aye.
jaamacadda balaasma wal bariime ew Bariid.
barbartoy ma eh Aye.
sidii walaa birsoohan Ah.
bilaas ma eh Aye.
haani hora Ha.
biri ma dheh Bariid.
haan kala Ha.
biri ma dheh Aye.
walaagi hora Ha.
bahaa dheh aan seen bahaya maxaa koo galimeel
waayahay dhegeystayaal qaybaga dhexe ee barnaamijka kulanku war saynis marayna weliba hooda singila hamiin faylan rashka booya barnaamijka saari waan siin darasay dhegeystayaal sidee sana daratan shalay magaalada muqdisho waliba la kiiraya een wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan walibana ciidamada booliska iyo sheegeen in cabdirashiid janan wasiirka amniga ee maamulka jubbaland uusi dembiye horey usan gali habhaato waliba habahaya warar shal duwan oo kayadin arrintaasiya brofesor yaxya caamir oo kumid aya brofesorada dalka ayaa waliba usoo ku hadalaya xarigga linjaysidii wasiirka amniga ee maamulka jubbaland iyo xaalada deegaanada maamulka galmudug brofesorka ayaa waliba uusoo sheegaya inay xarigga wasiirka amniga ee xukuumadda maamulka een, jubbaland iyo ku dambooyan siyaasiyiin rogan magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland walibana wuxuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku qaldanta systemka ama nidaamka dowladeed iyo hadda kuwada dalka soomaaliya waa ko profesorka oo arrintaasi iyo arrimo kala falanqeeyo
mas-uul qofka iyo kan mas-uuliga dowlad wax laga dhexeeya waaye nin mas-uula ma jiri karo haddaan doo mas-uulka ah jiro dadna ma jiri karaan ama hoose u dhacaya haddii lahayn qof mas-uulka ah labaduba inay wada shaqeynaa loo baahanya kan mas-uulka iyo kan laga yahaaba taasaa wanaagsan arrimahan dhacaya waa maqlayna qofka si uu arkay dowladda iyadaa la weydiin karaa horta bal maslaxada ay ka leedahay inay batira hawada xirto oo kale inay ma aqoonsanan la tiraahdo doorashooyin lamid ah dhacay dadka oo hogaamiya ko- oo goboleedka maamul goboleedyadii dowladda hore ay ka tagtay kulligood hadda isbeddela ku dhacay xamadow keliya ka haray asigii marka waxaa u malaysaa inuu jiro qorshaha kulligood in la bedelo laakiin axmed waa soo noqday si kasta ku soo noqday kuwa jooga siyaabo kala duwan ku soo noqday runta taas u sheegna waa la ogyahay waxa wadda ka jiro axmed haddii la soo noqdo waxay ahayd in lala macaamilo culeyskan oo hadda leeyahay diyaaradaha la joojina waxay og tahay xamar inay noqoto wajeer oo kale leanta xamar ka baxda wajeere maray kadib ay nairobi timi waa wadan isku gudba security waa laga welweli karaa haddii diyaaradda baydhabo ka tagto kismaayo toos u tagi lahayd haddii la yidhaha xamar imaad waxay noqonaya marka security shaki maa ku samayna wadan kale may ka timid wadankeed kala qaybisa marka waa ka dhisay diyaarad xuduud soo gudbaysa lama dhihi jubbada oo dhan waxaa la yidhi kismaayo keliya maxaa dhacaya haddii kismaayo tiraayo hawadeena dhanba diyaarad soo mari karto inay waxada la iska yihiin inay qaybtaan hawada kulligeed soomaaliya ugu soo wada guudha qeyba kenya jirto haddii marka jubbaland ay ku dhawaaqday tiraa in hawadeeda lama soo mari karo diyaaradu waa hoggaansamaa waxay haysta bay ogyihiin inay gataal bay qabtaa diyaarad bay qabtaa ma la og hadhow haddii ilahan diyaaradda korkeena soo marto maalintii kismaayo timaada ama xamaraan ku gaadayna ama hargeysa aan la xirina iyadoo ma imaan karto waxay waa sii xumaanaa wara wara ku taagin ma fiicno dowladda iyadaa mas-uuliyadda guud sheegatay marka iyada ahayd xoogaa waxay xalal karo in la isku daalac naasiro oo layidhaha war hadda tan waa dhacday saasa lagu celiya ama marka hore bay ahayd qaab farsamo lagu galo ma dhicin diyaaradaha aad joojisa marka qofaa emergency keen waxa- ugu xanuunsada kismaayo dhaktar degdeg waxaa lii four hours oo qofka u baahaya in nairobi laga gaarsiiyo ilaa dhakhaatiirta qaar waa ogtii dadka xamar laga qaado waa lala ordaa xamar in la keeno oo baydhabo la geeyo oo loo geeyo eh, nairobi nafku ku sinta qofka waxyaabo badanaa jiro ganacsiyaa jiro baraa laga qaadaa ke- kismaayo dhega malaaya diyaarada qaadaan waxyaabo badanaa la qaadaa xaggana jahdaa laga keenaa dadaa uu ku noola ka ganacsado busineskaa soo noqona tan ugu daran waxaa waaye amarkaadi mafula diyaarad aan calaamad ba lahayn oo iska cadaa jirto oo lasoo gelisto baraabida waa timid waddankay ka soo kacda baa la qabsanaya hataa waddankaasna ka baxday hawada soo bedeltay soo degay berito waddan origin ka soo kacday ma ogaan kartaa adiga aqbal markii ta'amarkina kaa baxo haddana wixii socon waaya dina waa dhibaato kale marka arrimahaas waxaa ila ficneed in heer hoose soomaalidu marka hore ay u dhaqdo laakiin waxay sababta hadda keliftay ee goli wasiiradooda ay go-aankaas u qaateen waxaa habboon in iyaga la weydiiya xikmadda ku jirto waxa ay tahay inay xaltaas soo noqdo inay xal ayna dhici karto in la raadiyo ee xamed madow baa godoomay shacabna waa godoomay xamed madow waa shakhsi meesha naagaa jooga ilmaan jooga ganacsataa jooga mid xanuunsanaa jooga mid shaqaada u n tahay adag kule baraajis kule unshaafaa joogta daawo kale huwaa joogta dawle fiyaa degan ma kala sooceyo wadaa qaybtaas kuma jirta diyaaradu ha u timaada qaybta marka shakhsi adduunya la godoomay safarkiisa iyo akawnadiisa adduunka dhan ba la galaa laakiin ummadoo dhan ma loo ciqaabi kara hal qof laakiin ciqaabta waxay ku dhacee dadaan badan jirin axmed madow xataa waad saamayna oo kismaayo jooga waran waran ku taag waayo kuwa dowladda ka tirsanaa kismaayo jooga iyadoo haddii xirtay madax furashan u rabnaa tiraa ka hor ninka hadda la xirsaa mufsidada ku arkaya anay moogi waxaa lihi dowladda etoobiya tiri imaan dhulka soo madaxoo dhul marma karo ayna xamartan diyaaradaana kasoo raaca dowladda marti qaada luga ku ahaaleen ninkan dembiga lagu soo ogay dembigiisa maxkamadda gobolka a kansashay waa la baadiyay kiiska lagu soo ogay kiiska dareedaa soo nooleysay arrintaas haddana waa waran waran ku taaji xildhibaana jooga kismaayo waa lagu xiri karaa calamasaarkiyaa soo dhow maxamadowi somaliland waa ka qaybgalaanays puntland waa ka qaybgalaanays haddii gudbaan iyaga ma ciqaabe haddana diyaarada ay saareen ma ciqaabe waxyaabo badan anigii kala caddayn laakiin laga yaabo qofka siyaasiga oo danta kale inuu kala caddaa laakiin oo jirtaa mugdi badan iyo dad oo oo iyagu wax toosh isku isku raadinaya qofkaad wax ku cari mukulaada gudku aad guriga ku xirata qof ku celisa maanta meel kama hadii waysa adiga wejiga ka cajirsanay kuu soo naqanay wallaahi galmudug waxay aad marka hore ku waxay hore oo dhan hala tirsanay lagu heshiiyo labo galmudug oo oo cadaalaad degan iyo ahlu soomaaliya oo degan kuusmareeb jabuuti taga waa isku soo heshiiyeen galmudugaba midooda weji yeelata in wejigeeda lagu sii wada yahay iyadoo isku dhegan oo hal meel loo tegay waa la kala furay ahlu sunna gooni laga dhigay inta kale la gooni ahlu sunnada hadda baabaaday weli cadaada meesheeda jirta kaalkacay meesheeda jirta fadli qodaa ku shiraysa waxa marka hadda aad la wareegtay waa eh, ahlu sunna bas hoosteeda ahlu sunna haddii aad qabto ee ka dhista dhuusamareeb maamul wuxuu ku ekaana haddana dhuusamareeb haddana cadaadigi cadaadi wuu heshisiina kaa rabta gaalkacya kaa rabta gobollo badan oo degmooyin badan oo kamida galmudug aan weli shabaab haysto iyaga kuma jira iyo cadaada isku yimideen iyadoo weli buuqa taagaan jabuuti khayr alaas iyo ilaa isku xirtay in meeshaas laga sii abaqaaday ahayd oo iyagu isku xiran si loo dhaqaajiyo ma dhacin waxaa laga yaaba dowladda inay qabto qorshe ah waxay hore o dhan aan ka takhalusno ina laftaada haddii bolosi loo arkay wadaadada waxaa eedda hadda la saaraa dhaqanka wadaadka u madaxda dadku eedeynaya oo saas u dhaqma dadkii asiga khilaafka ka jiray in laga faa'iidaysto inaad iiga daaweyso dadkii wadaadka oo ahlu sunna cadaada aad ku xirto oo shirka hubya aad tiraa soo dhaweyso oo wax isku jumle iyada laftooda qaybsiday u yihiin maanta qayb kama aha kuma dhihin oo hadda meesha dhibaatada ka jirta dema ogolaadeen hadda in la kala gooyo galmudug hal aheed khilaafkii kamid tahay kismaayo ninka joogo uma hogaansamid wax marka cabsi haysa baydhaba dhegtiis waxa ka jira ruuxaas sheekha waddanka wada joognaa sidii baydhabo baydhabadaas uu koobiya soo asiga kala hormaray ani marka tala saa yeela ma iga daba yeeli karti miya la dhahay waa soo baxay madaxweynaha ama hala aqoonsan maba ku aqoonsan na leeyahay hadduu beriyeena dowladda ma aqoonsana idaacada joogta waxa baydhabo ka dhacsa waxa hadday muddo jooga iska raaca laakiin weli dadka baydhabo moral aad uga aaminsan in maamulka jiro uu yahay mid rabitaankooda ku yimid mid isku sheegayno kismaayo waxay ka baqday sidaas oo kale ay dhici karto sidaas sidii sameeyey waxay oo kontradiisa uskeerey asaa soo sharaxay waana la doortay baarlamaan uu sameeyey procedura laga rabo qofka baydhabo baarlamaan la sameeyey sooma sanduuqaa lasoo dhigay intii uu sameeyey saddex madaxweyne ka dhinac samaysay base labay ahaayeen kala iyadoo abuur midna hadda gada lagu sameeyey ilaa xadke ilaa madaxweyne dhul haystaa imaalaysa sida hawa ya- ha ugu yaraatee dhul haystaa ninka aeroboor haystaa dekadu haystaa xarir dibadda uu leeyahay ilaa xad marka ma u fudaanayso Eh, weli sideedana maamulada ka madax banaanaa kale dowladda ee jiri kara waa maamulada dekada leh somaliland dekada ay leedahay puntland dekeday leedahay kismaayo dekeday leedahay waa adagtaa marka maamuladaas in farsamadooda lama mid aha galmudug iyo hirshabeelle iyo dowladda marka waxii la rabo iyagoo loo digsiin garay karaa laakiin nin dhaqaale iyo ciidankiisa asugu maal gashan karo sida cad dekedaha leh kow cayd inaad dekeda qabsato wey. inaad dekeda ka qabsato waa qabsan lahayd waa fudaa lahayd iyo aeroboorada laakiin weli iyagaa maamula
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahay fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba hiranaada kortee muddo toban sac ilaa iyo toban iyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusoo biyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambaahan inti langhira ama langmari saliid ama fisilin xalxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayido kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
waayahay dhegeystayaal qayb ka dambeeya barnaamijka kulanka warsana sadeerni waliba hawdisinka la hamiinfan idaacadda warsan wasiyatis iyo dhegeysan lama gaartis mawjadaha gaagaaban aalada live stream guud ahaan gudhodhuusi kortanga waliba hawdisinka la hamiinfan barnaamijka waliba saaray waan siina daraysaya anuu cabdirashiid arashka dhugeystayaala irgooyinka magaalada cadaado iyo waliba yogega dirana magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug meelaasay oo lakuwadeenis oo ku furama shirka reedingahliisyowga deegaanada maamulka galmudug irgooyinku magaalada cadaado horay waliba yon sheegana ini marna yon qayb qaadan doonaa shirka reedingahliisyowga ee deegaanada maamulka galmudug yoona dhalaysnaayeen hanaanka ula habdanku dareera deegaanada maamulka galmudug haddaba may sababay ini yogega diran islamarkaasna ay u qayb galaan shirkaasay ee la dhugunsada
soo dhowaada meeshaanu waa dhulkamareeb oo nabada ood arkaysaan bannaanka ciidanka taageeraydi soo dhowaynayo inuu yahay ciidankii soomaaliya oo nuur walba leh waxaad ku soo dhowaanaysaan gacmo furan farxad iyo raynrayn dhulkamareeb oo nabada oo idin rabta oo idin sugaysay ayaannu idinku soo dhowaynaynaa insha allahu tacaalaa waxaa taagani halkan garabkayga waa wafdigii guddigii dib u heshiisiinta qaranka oo hawshaan abaabulayey oo waday oo runtii dad addo xul ah ah oo maaragtay u taagan inay hirgeliyaan shirkaan marka ku soo dhowaada waxaan idin leenahay farxad iyo gacmo furan ku soo dhowaada
ilbaxnimada walaalahay maxaa yeele nin haddii dadka aan laga maarminin uu doob imaanahayo gadaal baa laysku dhigaa marka dadka oo dhan dareenkiisa soo jeestaa la yimaadaa maanta idinkaa u dambeeya waana ku sharfan tihiin annaguna waa ku faraxsannahay waa laydin sugahayey dad baa yimid shan iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ayagana xaal baa la siinahayaa dulqaadadka ay muujiyeen iyo intay idin sugeen inaan laydinka maarminna waa ogaateen marka sidaa awgeed imaansho wanaagsan dhuusamareeb oo nabada reer dhuusamareebeed oo martigelin la diyaar ah iyagoo wadajir ah sidana loo soo dhoweeyey idinkana laydiin soo dhowaynhayo iyo nabadda ka jirta iyo walaaltinimada ka jirta galmudug in ay dhabbacad marto ayaa heshiis lagu yahay idinkaana hadda laydinka sugaayo ugu dambeeyey waxaan hadde leeyahay inta ka soo qaybisana way mahadsan tahay annaga sii loo sheegayba waxaan nahay wafdi reer xaaki saleebaana oo aan anugu hoggaaminayey oo magaalada muqdisho ka soo kacatime saakay ayaan ahayn inteennaanna waxaanna casuuntay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha ayaanna casuuntay casuumaad rasmiya ayaan ku nimid waxaana nahay saxiixayaashii yaan nahay iyo odayaashii iyo dad maamuus iyo magac leh sidaasaan ku nimid martiqaadkaa rasmiga oo wasaaradda arrimaha gudaha xaggeeda ayaana annaga ma garanaysaa ku nimid sababta aan dhuusamareeb u soo gaarnayna waxay tahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan cali khayre ku soo hormariddii uu magaalada dhuusamareeb ku soo hormaray ee xarunta caasimadda galmudug state ee laba bilood muddo ah uu fadhiyey ayaa waxay keentay ama waxay kalliftay bacdallaahi maanta inaan dhuusamareeb nimaadno waxaanna u mahad celinaynaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo ka shaqeeyey sidii ummadda reer galmudug sidii ummadda soomaaliyeed sidii ma garanaysaa meeshaan la ysku imaan lahaa galmudug saddex safar ayay soo gashay safarkii koowaad labadii kun iyo toddobadii baa galmudug la sameeyey gaalkacyaa lagu sameeyey xarunta waxaa lagu sameeyey gobolka mudug safarkii labaadna labadii kun iyo shan iyo tobankii baa galmudug la sameeyey waxaana lagu sameeyey magaalada cayaadaha lagu dhisay galmudug maantana galmudugtii saddexaad ay ku socotaa waxaana la rabaa haddii ilaahay qadaro in lagu dhiso maamul maamulkaasoo caasimadda galmudug ka dhacaya taasi waxaan rabaa marka inaan aad iyo aad iyo aad ugu mahad celiyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo ka shaqeeyey galmudug amase dhuusamareeb maanta inay noqoto xarun ciidamadii soomaaliyeed milatarigii soomaaliyeed biliiskii soomaaliyeed hay-addii nabad suguddu ummaddii soomaaliyeed ay ku soo dhiirato oo maanta la wada leeyaha nagana dhaxayda ra-iisul wasaare maadaa kaa gaartaan leenahay khayr badanna allah ku waafajiyo
primary and secondary school iskoolka hoose dhexe sare ee baydhabo janaay bedkii walbarashoodu waa bakaartii ilmugu waa baysigii bulshadubu baydhabo janaay primary and secondary school babeerago walma tarow walbarasho horumar leh ho-ada walanbarana beer mi'ihiidii nolola bilaasha aylikoobuynay deer wal ku baroy baydhabo janaay primary and secondary school bidhaabidhama ee iskoolka makabaylaayaa dalladoo bariimidiyo dallada seefa bogseeday hoobaadaha ku barmoosta shahaado bariime eh maddii aadaha labata boqor hanlakiinjeeladawa iskoolka biyey bulshoy bulshoy bulshoy ku faa'iidaysada baydhaba janaay primary and secondary
waayahay dhugunsiyaalla idaacadda warsan oo waliba hoodasan kale ahmiin fayla dhugunsiyaalla barnaamijka kulanku warsan qaybo dambeeya ku guda jirnaa gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar rafinisha yaa waliba usa geega shidika iyo degmada shibis oo reedning habeeyowla kusoo biyaya gudoomiye cumar yaa waliba use sheegaya inay maamulka gobolka banaadir iyo diiradda saaro doonaan dhismooyinka gobolka banaadir iyo sidilinfurila ay wadooyinka degmooyinka gobolka banaadir oo hirin walibanose bulshada ku noola gobolka banaadir qaybasha shildun iskucodsadaya inay gudbiyaan xogto kaeedanga arrimaha maamulka gobolka banaadir haddaba waa ko gudoomiye cumar finish oo arrintaasay ku hadalo waana shiidikowa degmada shibis oo markiin kuhayteeta shaqada tan iyo markiisa la magacaawi gudoomiyaha gobolka banaadir inaan maantay idinkala soo qayb galo munaasabadan dhagaxdhigga ah oo ah markii ugu horreysay taniyo markii aan xilka qabtay aan dhagax dhigo meel dan guud ah oo ka mid ah yani howlaha sida gaarka igu khuseeya waxaa sidoo kale farxad iyo fursad ba u ah reer shibis inaan inay noqdaan degmadii ugu horreysay ee la dhagax dhigo yani taniyo markii aniga xilka aan qabtay runtii mashruucan aad arkaysiin oo maanta halkan aan ku dhagax dhignay aana rajaynaya muddo yar kadib inaan yani xariga ka jari doono waxaa iska kaashaday maamulka gobolka banaadir iyo degmada shibis bulshadeeda oo iskaashaday ayay ku suura gashay yani mashruuca halkaan laga dhagax dhigay maanta waxaa halkaan dhinacayga midigta taagan oo guddoomiyaha dhinacaas midigta uga xiga maareeyaha wakaaladda dhismaha soomaaliyeed oo aan filayo in dadka meesha taagan dhammaan ay yaqaanaan marka jenaraal bashiir isaguna waxwaba ku soo biirayaa qaybtiisa ayuuna ka qaadan doonaa isaga iyo isaga iyo wakaaladiisa janarku marka mar haddii intaanaan dhisno ama inta hawshu ay socotaba wuxuu qaatay mas-uuliyadda ah in halkaanoo dhan muntalaal uu nooga dhigo marka muntulaalka casriga ah ee xilligan interlooga la dhaho ayuu noo ballan qaaday isagana aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay mashruucan marka wuxuu ka koobnaan doonaa hool weyn oo bulshadu ay eh, lagu shiryo ay talooyinkooda isku weydaarsadaan iyo afar qol oo qayb ka ah iyaguna yani xafiis- xafiisyada bulshada Eh, arrintaas marka waxaa loola jeedaa eh, awood-dhisidda eh, maamul iyo dadku inay arkaan wax dan guud ah oo iyagu ay jeebkooda ka dhisteen haddii arrintaasi ay timaado oo dadku isxilqaankooda iyo contributionkooda ay wax ku bixiyaan gobolka banaadir wuxuu ballan qaadayaa inuu ayaga intay keenay in ka badan bixiyo mar haddii iskaashiga noocaasi uu ji- uu- uu yimaado iskaashiga noocaasi hadduu yimaado waxaan aaminsanahay meel burbursan meel aan bilic lahayn inaan laga heli doonin guud ahaan magaalada muqdisho degmooyinkooda Eh, waxaa kaloo aan rabaa inaan munaasabaddan uga faa'iidaysto waxaad ogtihiin magaalada in xoogaa ciriiri xagga amniga uu ka jiro oo wadooyin- wadooyinka qaar ay xiran yihiin Eh, wadooyinka in la furo dadaalkeedaan ku jirnaa laakiin waxaa ka horeeya dowrka bulshada dowrka bulshadu muxuu yahay yacni meelaha la dhisaayo oo dhididkiina iyo dhaqaalihiinna aad ku dhisteen si fudud inaan dhagaarqaba idin kaga jijibin Eh, isla markaas uusan madaxda qaranka ee adinka idiin shaqaynaysay guryahooda ama xafiisyadooda qarax booqan ayaa laydinka rabaa oo aad la wadaagtaan hay-adaha amniga aad la wadaagtaan dhagar- dhagargabayaasha meesha ay ku dhuumanayaan iyo waxa ay damacsan yihiin si yacni baabuurka wada qaraxa iyo midka mataqaanaa eh, iyo qaraxii laftiisii iyo kii baabuurka waday intayan isul imaanin si looga hortago oo yacni lagu fashiliyo haddii isa saddexdaasi isu soo helaan bulshadan waa baabaaday ogaada marka si madaxdiinu aanay u baabeen oo adinka aanay u baabeen oo adeegga bulshada uusan idinkaga xirmin wadooyinkooda doorka kooba adinku qaata doorka kooba yani degmo walba hadday aageeda koontaroolato yani waxaasoo dhan waa laga bogsoonaya waddo xiran ma jiri doonto ma- waddo nadiifa iyo magaalo qurux badan ayaan mataqaanaa baashaaraynaa dhammaanteen
secretaria mar ila mu walan hayna mujtamaca usiin warramay may usub mi itarana go'iteer wali usubon adiha na deertaasay dareeri ka dheegno muqaayidi dheelan hayna id diamond plaza iyo baydhowna ka furi bes intaasa dhimanayti diamond plaza dhabiilnimaadiya ii dhinagi raashinkii yaaloba wallan dhikan un lahayna walilada dhowayaay dhibdhimanaayaan raashinkii dhinagi doranaay ollo weydina mari diamond blaza dhinisheelan badadi dhabtasaad han ogaata hoy dhaayoga hakadaar diamond plaza lan madofadheedi dadhamii raashinshe dhawad madilal kar sirmana diamond hungurishe
waayahay dhugunsiyaalla guud ahaan wali bantaa kaaf meeraha barnaamijka kulanku warsan oo numada siin kuwa idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo barnaamijka oo kule baasaare waan siin diraysa dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid raashka boy inta barnaamijkan barnaamij lama deereedan kulmana akhyaaraya waa cabdirashiid raashka oo siin guddoon sidaasi oo ahmiin nabadaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu